wasiirada beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ee caasimada dalka ka furtay tababar la xidhiidha xoojinta nidaamka abuurka iyadoo loo marayo dhabaha saxda ee ku saabsan xogta la soo arooriyey tababarkan ay soo qabanqaabisay waaxda cilmi baarista iyo fidinta beeraha ee wasiirada beeraha iyo waraabka ee dowlada federaalk soomaaliya ayaa waxaa kasoo qeybgalay agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha iskaashatooyinka beeraha qaar ka mid ah agaasima waaxidyada wasaaradda shirkadaha dalka keena abuurka iyo jaamacadaha dalka ugu horeyn waxaa goobta ka hadashay agaasimaha waaxda cilmi baarista iyo fidinta beeraha ee wasaaradda beeraha iyo waraabka ee xukuumadda federaalk soomaaliya aamina cabdulaahi cusmaan waxaa jiro kan stadi oo rice production iyo yaa ka shaqeeyo bariiska iyo wax soo saarkiisa stadi aa sameynay ilaa laba kun iyo laba boqol iyo xoogaa beerli ah gaarnay specially general questionnaire oo ahaa meeqa hectara beerataan waxaa noo soo baxday more than three thousand hectars of land oo rice production haddii in lagu beeraayo amna shawin dan wadaag qof ee ka joogto laakiin tiam dan wadaaga ka wada shaqeynay iyagane waxay la micno tahay production iyo dad beerle ah wax soo saaraya way jiraan laakiin haddana faraayatiyada ay beeranayeen iyo caqabado badan oo mechanisationka iyo wax lamida ku xoogan waa dadaal wasaaradda hadda ee wado mechanisationkii in la improve gareeyo oo combine harvesters iyo qalabkii u baahnaayeen la helo already dadaalaa bilowday oo rice sectorka arkaayo variety testing oo rice sectorkana ugu jiraa iyadana waa arki doonaa national transformation balaan la joogo waxyaaba badanaa balangaraysan wasaaradda beeraha specially researchka iyo seedka extensiona qeyb yar kasoo galaayo laakiin waxyaabaha uu muhiimsan oo noogu jiro waxaa kamid a in oo national seed policy wadanka national seed policy aan leenahay laakiin waa draft siyaasadda qaran ee seed abuurka waa mid drafti waa in la dhammaystiro regulatory frameworkood laga hagaajiyo waxaa kamid ah in local germ blasomka ama waxa asalka abuurada asalkaan leenahay inaan dib aan usoo aruurino ilaalino jim bankigii lagu ilaalin lahaa oo lagu xifdin lahaa inaan sameyno agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamuud maxamed oo tababarka furay ayaa ku dheeraaday muhiimada tababarkan uu leeyahay dalka isagoo ka qaybgalayaasha kuba horreeyay inay ka faa'iidaystaan muddada uu socdo tababarka reserchgu marka wuxuu rabaa long time la wado la daba joogo lagu celiyo markii resercherku yidhaha aniga waa ka gaarataydi beerta la geeyo haddana beeraleyda lagu abuuro la fiyo sida hadda kuu sheegayay jibaalka baryaynay waa markaan dibadda u baxayno oon ka baxayno researchiga inaan beertiisa wax ku abuurno markuuna aqbalay ayaa marka researchiga lasoo daayay waxaa la sameeyey muxuu ahay multiplication farm oo lagu badiyo muxuu ahay abuurkii haddana matalan daar salaam ugu horeysay tuuladii loo xulay maaragtay inay seed producers noqdaan marka yani horta wadadaa dheeraa loo soo marayaa yani maantana dee wadadii adinkaa leh annaga historyaan ka sheekeynaynaa yani waktiga adinkaa leh geerida waa halkeeda lakin waxaan ogahay anaga adinku wakti isla sugi mayno yani waa keyga waa soo qaatay waxa un keliya ii dhimo waxaa waaye inaan intaan noolaa waxay wanaagsan oon dhihi kara dhoon laakiin waxaan ogahay maaragtay intaan soo maray iima dhino haddii cumriga laygu badana waxaan taraabi iska yar waa sariirtaan fuulaya marka yani muxuu ahay waxaan aad idinkaga mahad celinayaa horta ka qaybgalka waxa meeshana waxa waaye waa fariimo inaad qofba qaado meeshay ka timida la tagto lagu baahiyo dadka la baro wasaaradda beeraha iyo waraabka ee xukuumadda federaalk soomaaliya oo kaashanaysa wasaaradaha beeraha ee dowlad goboleedyada dalka ayaa kor u qaaday dadaalkeeda ku aadan in la dhiirigeliyo beeraleyda si uu kor ugu kaco wax soo saarka gudaha dalka